assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacradeeh dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axaday sii baxayso taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexiy tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun labaiy labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdeen waxaa qaybka noqon doona gudoomiye ku-xigeenkii kuwaadda ogolaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudi ayaa maanta si cad loogu diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho xilli uu ku wajahnaa magaalada baraab halkaas oo ka socota doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka weye tobanaad haddaba maxay tahay sababta loogu diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho gudoomiye cabdiweli sheekh ibraahim muudi oo markaa ku wajahnaa magaalada baraabe
waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo beesha caalamka intaba waxaan u sheegayaa xadgudubkaas inuu maanta igu dhacay sababta loo diidan yahayn inaan meesha tagana ay tahay inaan u tartamo kursiga kursiga qabiilah iska leh qof iskama laha
barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saacraadeh dalsan aad ku dhegeysan doontaan cabdiweli sheekh ibraahim muudde gudoomiye ku-xigeenkii kuwaad ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta markaasi garoonka diyaaradaha aadan caddo lagu celiyey sababta ka dambeysa uu faahfaahiyey iyo markaasi arrimaha ku gudaaman kursiga u tartamayo oo markaasi uu sheegay in shakhsiyaad gaara loo xiray islamarkaana uusan hanjabaad kaga imaanayan ceeb badan uu sheegay inuusan ka aqbalin wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan aad maqli doontaan dhinaca kale leh maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda amniga maamulkaas ayaa amar ku bixisay in musharaxiinta xildhibaanada baarlamaanka aysan ciidan la tegi karin magaalooyinka baydhabo iyo baraaba inta doorashadu ay markaasi ay ka socoto magaalooyinkaas haddaba wasaaradda amniga ee soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay waa arrintaasi lagu faahfaahiyay aad maqli doontaan sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doono caawa aad maqli doontaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka gado ayaa war saxaafadeed ama warmurteed ka soo saaray caqabadaha hortaagan in degmada baraabe ama markaasi aanraadaya degmada garbahari lagu qabto doorashada golaha shacabka baarlamaanka haddaba suuragal ma tahay maxayse ay ka cabanayaan dhinacyadaas war saxaafadeedka ee soo saareen aad maqli doontaan barnaamijkeena qaybka noqon doonaa sidoo kale caawa waxaa barnaamijka ku dhegeysan doontaan
see tahay naftaydiyo lama socotid howlaa sanadaani haystee sasabiyo wax sheegiyo samir waan ka quusto waa inaan salgaari
rabbi naxariista jannaha ka waraabiye eh waa muxallinkii waa markaasi muxallankii weynaah ee cabdikariin faarax qaari oo jiir loo aqoonay oo markaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho isbitaal ku yaalla haddaba dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu ku xanuunsanayey maanta ayuusa ku geeriyey muqdisho isla muqdisho aqbaro ku yaallo ayaa lagu aasay madaxda dalka ayaana markaasi habooyin kala duwan iyo bahda hobollada ah markaas fanka ayaana ka tacsiyey geerida haddaba maxaad ka taqaanaa taariikhda marxuumka allah u naxariista ee maanta muqdisho ku geeriyooday warbixin dhammaystiran iyo taariikh nololeedkiisa barnaamijka wareega wararka dalsan ee caawa ayaad ku dhegeysan doontaan galmudugna waxaa ah la diiwaangeliyey ama shahaadada musharaxnimada qaatay musharaxiin ka tirsan ama markaa u tartamaya kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee maalinta beritaha lagu qaban doono magaalada dhuusamareeb waxaa ka mid a kuraastaas ee la shaaciyey islamarkaana shahaadadooda qaatay kana soo muuqda warbaahinta hogaamiyaha xisbiga wajir cabdiraxmaan xabshakuur same iyo cabdulaahi aadan kulane oo markaasi ka mid a saraakiisha haadanisa oo maalinta biritaha lagu doonan doono magaalada dhuusamareeb waxaan soo gudbi doonaa warbixin arrintaas ku saabsan qodobadaas iyo wuxuu soo kordha caawa ayaad maqli doontaan saaxiib yaal ee kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha daha dalsan ee magaalada muqdisho oo caawa farsameynayo cabdicasiis mere salaad
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
ayaan hawdan kalayaha barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saacraadaha dalsan iyo magaalada muqdisho ayaanu gudageli doonaa waxaan ku bilaabeynaa saaxiibayaal maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho waxaa ka dhacday shaqaaqo oo markaa isku bedeli kartay gacanka hadal dhex mara ciidamada ama ciidamada taabacsan oo daacadu ahaa gudoomiya ku-xigeenkii kuwaad ee ogolaha shacabka baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo ciidamada nise ka tirsan ee garoonka ku sugan halkaas oo maanta loo diiday in uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha dancadi muqdisho xilli uu ku wajahnaa degmada baraab halkaas oo ay ka socto doorashada xildhibada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya gudoomiye ku-xigeenkii kuwaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee waqtigii soo idlaaday ee cabdiweli sheekh ibraahim muudey ayaa maanta loo diiday inuu markaa ka duulo garoonka diyaaradaha aadan caddi xilli markaas uu kusii jeeday magaalada baraab muudey ayaa doonayay inuu u tartamo oo kursi ka mid ah golaha shacabka oo deegaan doorashadiisu tahay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana markaas uu faahfaahin ka bixiyey shir jaraa'id uu ku qabtay galabta garoonka aadan cadde sababta ka dambeysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ayaa sheegay in amarka lagu joojiyay duulimaadkiisa ay ka dambeeyeen maamulka koonfur galbeed oo uu sheegay in loogu hanjabay in diyaaradooda lasoo ridi doono sidaa darteedna ay keentay in diyaaraddu ay ka tagto isaga iyo xubnihii kale ee la socday ay ku wajahnaa magaalada baraawe muudi ayaa intaa ku daray in xadgudub cad lagula kacay maanta waxaana sidoo kale uu carabka ku dhuftay in la doonayo in kursigiisa loo xiro shakhsi gaara si uu hadal ku dhigay waxa uu xusay in magaalada baraawe uu kusii jeeday ee markaasi si uu u tartamo kursiga uu ku fadhiyo oo la sheegay in loo xiray nin lagu magacaabo maxamed weli cabdulaahi sheikh kursiga uu fadhiya cabdilmuudi ayaa hayaala magaalada baraabe oo ay deegaan doorashadiisu tahay waxaana kursigan ku fadhiya muudi uu ka mid yahay lix iyo toban kursi ee doorashada markaasi ka dhacaysa magaalada baraabe maalmaha soo socda oo maamulka koonfur galbeed guddiga doorashooyinka ku qaabilsanna ay shaaciyeen haddaba waa kan cabdulla sheekh ibraahim muudiye gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka oo markaa warbaahinta la hadlay islamarkaana faahfaahiyey sababtii ka dambeysay maanta loo diido inuu markaa ka duulo garoonka diyaaradaha adaacadda xilo markaa uu ku wajahnaa magaalada baraabe
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله آه، maanta safar ayaan ahaa آه، waxaan u socday magaalada baraawe anigoo ah cabdiweli ibraahim sheekh muudey gudoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka waxaana u socday kursigii yaallay baraawe inaan aado oo aan u tartamo waxaa dhacday maanta in ereboorka aadan cadde liigu celiyo laii diido inaan meesha ka raaco aniga istaafkaygii ee aan u socday baraawe diyaaraddiina lagu amray la yidhi ninkaas ma soo qaadi kartid xataa la isku dayey la yidhi war afar qof oo odayaal aan la socday asaga ha la qaada la yidhi hataa bataatanba isaga hataa lama keeni kara meeshan ma imaan karo isagaanba oggolayn la yidhi markaan weydiiyey qoladii shirkadda diyaaradaha waxay yidhaahdeen amar ayaana la soo siiyey maamulka koonfur galbeed amarna soo siiyey qolada afeeshinka baraawana waxay i dheheen ay dhaheen haddaad soo qaadaan baraawa amar la'aan diyaaradda waa soo ridaynaa ayay nagu dheheen ay yidhaheen waa arrin la yaab leh oo adduunka aanaan ka jirin in la yidhaahdo qof tartamaayo ma tartami kartid inuu tartamo darteed diidda la qabaldiidayo in la yidhaahdo ma imaan karo in la yidhaahdo safar uu geli lahaa oo xaquu leeyahay sharcigu u sii la yidhahdo ma safri kartid arrintaas waxaa waaye arrin meelka dhac ah oo gef ah xuquuqda bani'aadamka uu qofku xaqu u lahayn lagu xadgudbaaya inay tahay waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo beesha caalamka intaba waxaan u sheegayaa xadgudubkaas inuu maanta igu dhacay sababta loo diidan yahayn inaan meesha tagana ay tahay inaan u tartamo kursiga kursiga qabiilaa iska leh qof iska ma laha cid gaar kalena ma laha qabiil kalena ma leh marka kursigii qabiilkii lahaa inuu u tartamo la yidhaahdo adiga ma tartami kartid nima annaga rabna maogin nin kale meesha uma tartami karo arrinka asaga ah dadka ka dambeeyana waa la ogyahay waa garan karnaa waana naqaanaa mana la isaga hari doono arrinka asaga mid la iskaga hari doonana ma aha xisaabteedana way jirtaa waana la xisaabtami doona haddii loo malaynaayo hanjabaadda iyo guulguulka iyo handadaadda in ma aragtaaye dadka in lagu cabsiiye la rabo in wax looga haraayo taas la iskagama hari doono waana waana lagu xisaabtami doonaa maalinkeedayna tegi doontaa se waxaan u sheegayaa inaanan ahayn aniga qof la handadi karo qof la handadi karo loo hanjabi karo mataqaan la guulguuli kari miyihii aniga maxaa yeelay aniga wax aan raadinayo xuquuqdayda waayo ma ogid xuquuq bani aadan kale maaha wax aan raadinayo marka intaas waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee nin kasta oo sama jecel inaan u sheegaan rabaa inay maanta waxaas i qabsadeen sidaas ayaan rabaa inaa idiin sheeg waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkayga jaraa'idna sidaas ayuu ku saabsan yahay saas inaad u socotaan rabaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kale maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ah amar culus ka soo saaray siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee musharaxiinta ee caasimada iyo markaa ciidamada iyo hubkaba kala degaya deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale waraqada amarka ayaa lagu sheegay in goobaha doorashada aan lala soo geli karin ciidan waxaana amarkan markaasi goobaha doorashada sugu doona baaleeyey ama goobaha ammaanka ay ka dhacayso doorashooyinka ciidamada loogu talagalay warqada ka soo baxday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga ee maamulkaas ayaa ku soo beegantay xilli maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho loo diiday inuu ka duulo gudoomiyihii koowaad gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka cabduuli sheekh ibraahim muudey oo markaa sheegay in si ku talagal ah maamulka koonfur galbeed ee duulimaadkiisa ay u dhideen maadaama uu markaa watay ciidamo aada u tiro badan islamarkaana uu doonayay in uu kala dego magaalada baraabo halkaas oo markaa ay ka socoto doorashada xildhibaanada saddex iyo toban kursi uu kursigu ku fadhiya uu ka mid yahay ee markaasi rasaaxada waa kan mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo faahfaahin ka bixinaya amarka ay soo saareen ee ku saabsan in musharaxiinta aysan la tegi karin magaalooyinka baydhabo iyo baraabe doorashada xilliga ay socoto in ciidamo u gaar ah ay halkaa geeyaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله معنا على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم آه، maanta oo ay taariikhdu tahay آه، saddex iyo tobanka bisha labaad labada kun labaatan iyo labo آه، wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay soo saartay آه، awaamiir ku saabsan آه، amniga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dhacayaan ku musharaxiinta golaha shacabka soomaaliya ee deegan doorashooyinkooda ay tahay ee baydhabo iyo baraabay og maareeyayaasha ceerboorada baydhabo iyo baraabay og taliyaha booliska koonfur galbeed og taliyaha nabad sugidda dowladda koonfur galbeed og taliyaha booliska soomaaliya og wasaaradda amniga gudaha federaalka soomaaliya og madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya ujeeddo amar ku saabsan amniga doorashada iyadoo la dhowrayo xuquuqda dastuuriga ah ee musharaxiinta taasoo ah in muwaadin kasta la dooran karo waxna dooran karo si ay u helaan xuquuqda amni ay leeyihiin tartamayaasha si aysan u dhicin qalqal amni hakin kara doorashada iyadoo la fulinayo qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga qaran kaas oo ku saabsanaa in aysan ciidamadu ku mulmin siyaasadda haddaba wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay amar ku bixinaysaa in aan lagu soo dejin karin hub iyo ciidan ay wataan musharaxiinta doonaya inay u tartamaan xildhibaannimada golaha shacabka soomaaliya labo inaan lala soo geli karin goobaha doorashooyinka hub iyo ciidan aan ahayn kuwii loogu talagalay sugidda amniga doorashooyinka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed waxay muwaadiniinta doonaya inay u tartamaan ka mid noqoshada golaha shacabka u caddaynaysaa inay sugayaan amnigooda sida haddaba ay ugu guulaysteen sugidda amniga kuraasii la soo doortay ugu dambayn hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay fuliyaan awaamiirta ay soo saartay wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed wabilaahi towfiiq fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulsho weynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha ka degelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdiliyaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdiliyaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdilaa qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdiliyaasha ah ayadoo dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldarro soo gudbinta fariintan waxaa isa kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
saxbeel weli barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybihiis hore aan ku gudanaahay markaana haddii aanadna jubbaland shir ay iskugu yimaadeen mas-uuliyiinta golaha fulinta iyo kan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland kuwa ah oo kasoo jeeda gobolka gado ayaa lagu shaaciyey suurtagalnimada doorasho ka dhacda deegaanka deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland iyo caqabadaha hortaagan shirkan oo laga soo saaray warmurtiyad ayaa lagu faahfaahiyey sida ay lagama maarmaan u tahay in lagu qabto doorashada waa markaasi xilligeeda iyadoona haddana xubnahani ay ka deeriyeen xaaladda ay ku sugan tahay magaalada garbaharre ee gobolka gado dhinaca kale ama dhan kale waxaa carabka ay ku dhigteen in lagu markaasi lagu daro waqti dheeraada xilliga doorashada maadaama duruufo adag oo u gaar ah ay haystaan maamulka jubbaland bayaanka ayaa lagu xusay in haatanba aysan suuragal ahayn in doorashada lagu qabto garbaare balse loo baahan yahay in xal kale oo deg dega loo keeno magaalada garbahaari ayaa ahaa deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland iyadoona markaasi la qorsheeyay in halkaas lagu doorto kuraas gaaraysa ilaa iyo lix iyo toban kursi haddii wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen kulmadii labada cisho ugu socday magaalada kismaayo warbaahinta la wadaagay alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuliillah shiray isugu yimaadeen shiray isugu yimaadeen mas-uuliyiinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland ee ka soo jeeda gobolka gedo ayaa ka dhacay magaalada kismaayo inta u dhexaysa labitobanka bisha iyo saddexiyo tobanka bisha febraayo labadii kun iyo labaiyo labaatanka shirkaas oo daarna ujeeddo soo bandhigid caqabadaha ku xeeran goobta caqabadaha ku xeeran deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland iyo tala soo jeedin shirkaas waxaa shir godoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad maxamuud siid aadan shirkaas oo laga soo saaray warmurtiyeed iyo tala soo jeedin ku socota madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland golaha dastuuriga dowlad goboleedka jubbaland golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya muqdisho daneeyaasha doorashooyinka beesha caalamka shirkaas oo ku saabsanaa suurtagelnimada doorashada ka dhacda deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland garbaharey ayaa wuxuu shirku walaac ka muujinayay xaaladaha jira xaaladaha ka jira deegaan doorashada labaad ee garbaharey ayadoo maanka lagu hayo habraaca isdabajoogga ah ee ay ee la isku afgartay kuna saabsanaa qabashada iyo meelmarinta doorashada doorasho ku dhacda wakhtigeeda wakhtigii la qorsheeyey ayaa shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtalgalnimada doorashada wakhtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha wakhtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee jubbaland taasoo saameyn mug leh ku leh ku yeelanaysa ku yeelan karta doorashada caqabadaha dood dheer iyo falanqayn kadib shirku wuxuu garwaaqsaday in xaaladda amni maamul iyo bulsho ee xilligan ku xeeran goobta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ay ka degadisan tahay tobanka goobood ee deegaan doorashooyinka dalka sababahan soo socda awgeed kow garbaharey waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan labo garbaharey waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyey in ay la dagaalamaan hay-adaha dastuuriga ah ee jubbaland waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafurayna guddoomiyihii degmada garbaharey ilaa hadda uu bannaanjoog yahay arrintaas oo caqabad ku ah mas-uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland xildhibaanada federaalka siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee ka soo jeeda deegaan doorashada labaad ee ka aragtiga duwan villa soomaaliya fulinta amarkaas lidka ku ah qarannimada soomaaliya waxa uu xirsaaran horjoogayaasha hay-adda nisa ee ku kala sugan gobolka gedo iyo muqdisho qodobka saddexaad dhowaan ayay ahayd markii horjoogayaasha nisa ay ku soo daadgureeyeen goobta deega- goobta deegaan doorashada labaad ciidamo lagu magacaabo duufaan halkaasoo ay fariisimo ka dhigteen garoonka diyaaradaha magaalada garbaharey si ay ugu carqaladeeyaan habse uma u socodka doorashada isla markaasna isku hortaag ku sameeyaan madaxda dowlad goboleedka jubbaland iyo musharixiinta kale ee ka aragti duwan qodobka afraad horjoogayaasha nisa ee gobolka gedo waxay mar- marar badan shaaciyeen isla markaasna ka dig- ka digeen in mas-uuliyiinta jubbaland aysan imaan karin kana howlgeli karin goo- goobta doorashada deegaanka- deega- deegaanka labaad ee garbaharey lambar shan nisa waxay deegaan doorashada labaad ka abuureen xaalad ku dhisan cabsigelin cagajuglayn handadaad iyo hubitinla'aan iyaga oo si joogto ah u beegsanaya odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta saxaafadda iyo saraakiisha ciidanka ka aragtida duwan ee ku sugan goobta doora- deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland qodobka lixaad nisa waxay abuureen siina huriyeen xaaladda amni darro oo horseed- horseedi karta gacan ka hadal hubaysan oo dhex mara beelaha wada- beelaha wadadega kuraasta wadadega kuraasta matalaadda dhexdooda ah dhexdooda kadib markii ay isku abaabuleen isna hubeeyeen sidaa sideed beelood oo ku sugan goob- goobt- goobta deegaan doorashada labaad ee garbaharey qodobka toddobaad nisa waxay bishii nofembar kii hor istaageen hor istaag ku sameeyeen waftiga uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo safar shaqo lagu- loogu gorxaalayay in maamul loogu dhiso loogu dhiso magaalada garbaharey si doorasho loogu qabto iyaga oo qaaday tallaabooyinkaas dhowrka ah sida diyaaradaha oo digniin la siiyey abaabul mud- mudaaharaad iyo heegan la geliyey ciidamada duufaan oo si khaas ah ugu amar qaata horjoogayaasha nisa tala soo jeedin marka la eego baaxadda iyo mug- baaxadda iyo mugga caqabadaha kor ku xusan waxaa muuqata in xasil- in xasilintooda u baahan tahay wakhti dheeraad ah oo ah wakhti dheeraad ah oo ka badan kan hadda la haysto haddaba iyada oo la tix- la tixgelinayo iyada oo la tixgelinayo caqabadaha xilligan ka jira deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka jubbaland iyo baahida loo qabo doorashada dalka oo wakhtigeeda ku dhacda ayaa shirku wuxuu soo jeedinayaa in laga fikiro xal kale oo suurtagelinaya qabsoomidda doorashada ka kursi ee loo qorsheeyey deegaan doorashada labaad ee garbaharey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qabiil dhexe barnaamijka horiga wararka afar labaatanka saacraad ee dalsani magaalada muqdisho ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal qodobo kala duwan ayaa inoo socda barnaamijkan horjiciisa aad kusoo maqasheen hase yeeshee markaan
fariinta dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha
colaad maya dhab u heshiisiin haa dhegayste dhabka hadal xaalad heshiis lagu yahay ayaa keenta xasiloonni iyo nabadgelyo
haddii colaadda la joojiya waxaa yimaada suubannaan cadaalad kala dambayn sharci dawlad wanaag iyo xidhiir wanaagsan oo ay bulshada yeelato
colaadda oo maya la dhaho waxaa bilowda wanaagga xurriyadda ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo amniga oo hagaaga ujeedku waa colaad maya dhab u heshiisiin haa
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
waa hagaag saaxiibyaal halkaas ayaan kaga gudbinaa fariintaas aad dhegeysateen barnaamijka wareega ee golo socotaan dalsan muqdisho soomaaliya na kargeysanaysaan sagaashan iyo kow dhibic shan megahertis qodobadii ayaan kusii soconaynaa markaana haddii aanu eegno waxaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooda allaha u naxariistee mulaxankii weynaa ee cabdikariin faarax qaarey oo loo aqoon jir jiir waxa uuna markaasi maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaya ama dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isbitaal ku yaalla ayuuna ku geeriyooday isla maanta ayaan lagu aasay qof muro ku yaalla isbitaalka xooga dalka ee soomaaliya haddaba madaxda kala duwan ee dalka ayaana tacasi ka jirtay madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble bahda fanka qeybaha kala duwan ee bulshada ayaana markaas siyaabooyin kala duwan tacasi loogu diray helada marxuumka allah u naxariistay oo maanta muqdisho ku geeriyooday heesooyin kala duwan ayuu markaasi isagu laxanka saaray uu markaas sameeyey haddaba waxaan ku horumarinaa saaxiibaal taariikh nolodkiisa intaan isugu gudbinne bal mas-uuliyiintii ama bahda fanka oo markaa dacsida ka jirtay ayaan idiin soo gudbininaa
waxaan hadda aasnay walaalkeenna marxuum cabdikariim faarax qaarey khabrigiisa allah u waasiciyo kitaabkiisa midigtiisa allah ka siiyo qabriga allah u nuuriyo janator firdowsa ilaahay ha ka abaalmariyo adduunyada saan waaye iga horey aan kaa dambeeya waaye lislama joogaayo naf waaritiin la siiyo ma jiro kullu nafsin daa'iqatulmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور walaalkeena horteena allah caafiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inta af soomaaliga ku hadasho meel walboy dunida guudkeeda ka joogaan waa u tacsiyeynaynaa gaar ahaan qoyskiisa oo annaga baan ka mid nahay kharaawadiisa annaga ba'an ka mid nahay owlaaddiisa annaga ba'an ka mid nahay walaalihiisa annaga ba'an ka mid nahay ehelkiisa annaga ba'an ka mid nahay sokoyayihiisa annaga ba'an ka mid nahay xididkiisa annaga ba'an ka mid nahay xigaaladiisa annaga ba'an ka mid nahay dhammaanteenna samir iyo iimaan ilaahay hanaga wada siiyo naf waanu ku filan way qabtaa markii ay meed wax ka aasto tan dambe allah noo suubiyo tan dambe allah noo suubiyo maalinkayna maalin khayraad ilaahay ha ka dhigo gefkeenna iyo geerideenna ilaahay ma kulmiyo taqwada towbada iyo tawxiidka ilaahay hanugu dilo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ma dhinta waa ilaahay kullu nafsin daaqitalmowt cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir ilaahay ha u naxariisto maantayd tii adduunya uga ekayd aakhirana ay u bilaabatay waxaan leeyahay taariikhdiisii taariikh la soo koobi kara ma ahayn cabdikariin faarax qaarey waa mulaxamiisto weyn buu ahaa dalka soomaaliya laga wada yaqaano qoraabuu ahaa dee wax la soo koobi karaa ma aha dee hal iyo laba la dhihi kara ma aha weeraan laba boqol oo heesood ayuu macnaha sameeyey oo wadani ah u badan oo ay u badan yihiin qaarkood u badan yihiin nabe ammaano oo xagga diinta u badan yihiin marka ilaahay ha u naxariisto ayaanu leenahay waanu u ducaynaynaa anagoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka soomaaliyeed maanta dunida dacladeeda ku kala firirsan anuu afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto saxaabtii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo carruurtiisiina waxaan leeyahay samar iimaan ilaahay hanaga wada siiyo annagoo idil buu naga wada dhintay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ninka noogu aqoon dheer oo aad u yaqaana wuxuu ahaa saciid maxamed xaraw uu ahaa oo isaguna isla soo bilaabeen waagii hore marka ilaahay ha u naxariista ilaahay ha u naxariista cabdikariim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo cabdikariim faarax qaari oo ku magac dheeda cabdikariim jiir maarey ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka oo maanta muqdisho ku geeriyooday halkan waxaanu isugu nimi inaannu tacsii u dirno ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan bahda fanaaniinta soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan inaan uga tacsiyadeyno geerida naxdinta le ee ku timid adeerkayo fannaankeenii weynaa muddada kontonka sanno ku dhow qaranka u soo shaqeeyey ee maanta ilaahay qadaray inay noqoto maalintii dunida ugu dambaysay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku irsaaqo inuu ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo cabdikariin muddo dheer buu soo shaqeeyey sidii ay raggii iga horreeyey sheegeen adeer siciid iyo maareye barrow intii uu soo shaqeeyeyna waxay ahayd wuxuu u shaqaynayay qaranka soomaaliyeed iyo ummadda ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistina siiyo ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkii uu ka tegeyna inuu ilaahay iyo annagaba samir iyo iimaan naga siiyo cabdikariin annagu naga geeriyooday runtii murugadaan la qaybsanaynaa bahda fanaaniinta hobolada qaranka ee waa beri
ilaahay ha u naxariisto cabdikariin faarax qaari cabdikariin jiir macallimiintii aan ku soo gaarnay fankuu ka mid ahaa khubaradii aan ugu nimid fankuu ka mid ahaa meelo gaar ahoo aan lagu haysanin buu lahaa waayo haddaan laxan idhaahdo waa la wada sameeyaa laakiin asaga gaar buu u ahaa wixiise gaar heesaha waaweyn ee adeer saciid xarawi uu ka dhawaajiyo beledweynaha ay ka mid tahay dhoof caashiq ergadii furqaan waxa weeye iyo guuleed guuleed heesta la yidhaahdo waxa weeye waaweynka waaweynka sare cabdikariin jiir baa lahaa cabdikariin laxmadooda u lahaa waa sidaan sheegayo cabdikariin faarax qaari qoyska ma dhimanin ummad buu ka dhintay qaran buu ka dhintay waxaan leenahay allah u naxariisto waan ugu tacsiyeynaynaa ubadkiisii xaasaskiisa iyo maxaan ku idhaahdaa ehelkiisaba waxaa kaloon gaar ugu tacsiyeynayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waan ugu tacsiyeynayaa adeer saciid xarawa ugu horreeya dadkaan ugu tacsiyeynayo ee dadkii imtixaanka ka qaaday asaga ka mid ahaa samar iyo imaan adeer allah kaa siiyo saaxiibka cabdikariin faarax qaari annagana ilaahay samar iyo imaanha naga siiyo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun geeridu xaq weeye waa kala horaynaynaa nin kasta wuu dhimanayaa nin kastaba maalinbaa berri maanta hebelaa socday la odhanayaa annaguna waa ku xignaa cabdikariin faarax ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto qabrigiisa allah u waasiciyo annagana ilaahay samir ha naga siiyo haddaan fanaaniintii nahay ubadkiisii iyo ehladiisiina ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo taariikhdiisii waa la wada sheegay mar haddii siciid xarawa ka hadlay annagu taariikhdaas dib u raaci mayno oo nin kaloo ka hadli lahay ma joogo maanta marka waxaan keliya oon leenahay ilaahay ha u naxariisto samir iyo iibaanna allaha naga siiyo dhammaanteen annaga iyo ubadkiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa maanta oo taariikhdu tahay saddex iyo tobanka bisha february sanadka labada kun laba iyo labaatan ku geeriyooday magaalada muqdisho abwaankii mulxankii weynaa ilaahay naxariis jannaha siiye cabdikariin faarax jiir qaarey oo ahaa maareeye ku-xigeenka golaha murtida iyo wacdiliinta qaranka waxa uu ka soo shaqeeyey fanka iyo suugaanta soomaaliyeed muddo dheer isagoo ka mid ahaa wadaniyiinta dadka tiirdhexaadka u ah hobollada waaberi wuxuuna ka mid ahaa mulxaniinta ugu waaweyn waddanka soomaaliya anoo ku hadlaya magaca agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda madax qaybeedyada dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaana kan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan hobolada qaranka ee waaberi iyo golaha murtida iyo wacyigelinta iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intaa waxaan ku darayaa taarikh nololeedkiisa waxaa ka hadli doona qaar ka tirsan hobolada qaranka ee waaberi waxaan halkan ka xusi karaa heesihii ugu muhiimsanaa qaarkood ee uu laxanka saaray sida heesta beledweyn oo ku luuqeeyo fanaanka weyne xasan aadan samatar heesta rafaad oo ay ku luuqayso hiba maxamed hudoon heesta daalo oo ay ku luuqayso hiba maxamed heesta haatuf oo ay ku luuqayso hiba maxamed heesta tabco oo ay ku luuqaysto hiba maxamed heesta wardheer oo ku luuqaysto xasan aadan samatar heesta igu dheeridaa oo ku luuqeeya xasan aadan samatar heesta sumalow darbani oo ay ku luuqayso ubax fahmo iyo heesaf badan oo kale ayuu saaray laxanka wuxuuna ahaa laxankiisu kuwa loogu jecel yahay dalka soomaaliya markii hore wuxuu ku soo galay fanka heesaa haddana wuxuu u wareegay ciyaartooyga markii dambena wuxuu u wareegay dhinaca laxanka ilaahay naxariistii jannaha siiyo cabdikariim faarax jiir qaarey eheladiisii iyo ummadda soomaaliyeedna samir iyo iimaan ha ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raaji wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto jannatul farduusana ha ka waraabiyo cabdikariim faarax qaarey oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho runtii aad baan uga xunnahay kulligeen waana ka tacsiyeynaynaa runtiina waa waa geeri aad u xanuun badan oo tiiraanye leh waa abwaan soomaaliyeed waa abwaan qaali ku ahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waa abwaan wax badan usoo shaqeeyey ummaddiisa dalkiisa iyo dadkiisa usoo shaqeeyey waa abwaan abaalmarin iyo mudnaan ku leh ee qaranka soomaaliyeed runtii waan ka tiiraansannahay waannu ka tacsiyeynaynaa waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaannu leennahay innaa lilaahi innaa ilayhi raajicuun ilaahay jannadii farduusa ha ka waraabiyo kulligeenna soomaaliya o dhanna sabar iyo imaan hanaga siiyo waxaa kaloon runtii si qaasa ugu tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allah u naxariistee abwaan cabdikariim faarax qaarey waxaa kaloon si gooniya haddana ugu tacsiyeynayaa bahda fanaaniinta soomaaliyeed guud ahaan hadday tahay abwaanada hadday tahay kulligood isku duubni ayaan ugu tacsiyeynaynaa waxaa kaloon runtii si gooniya ugu tacsiyeynaynaa bahda saxaafadda oo ayaga laftigooda runtii wadaag la ah warfaafinta guud ahaan warfaafinta iskueh abwaanada iyo maxaahayde iyo fanaaniinta bahwadaag leh iyagana si gooniyaan ugu tacsiyinaynaa guud ahaan haddaan isku soo duubo hadal kale kama furna halkan maanta uun kolley waa tacsi iyo in loo tacsiyeeyo cabdikariim faarax qaarey allah u naxariisto waxaan rabaa si gooniya inoogu tacsiyeeyo ninaan saaxiib nahay oo la yidhaahdo abukaate qaarey oo runtii abukaate faarax qaarey oo isaga walaalkiisa runtiina inaan aad isugu dheernahay ah isagana si gooniyaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan wadda soomaaliyed waa u tacsiyeynayaa intaasaan ku soo koobaya walaalayaal aad iyo aad aa umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu
haddaba maxaan ka naqaanaa allahu naxariista taariikhda faarax markaasi cabdikariin faarax qaari oo diir loo yaqaano oo maanta ku geeriday magaalada muqdisho malaxankii weynaa waxaa warbixintan soo socota ee taariknolojikiisa ku eegaya inoogu diyahay waryaheena cabdiwahaab cirguje
see tahay naftaydiyo lama socotid howlaa sanadaani haystee tasabiyo wax sheegiyo samir waanka quusto waa inaan salgaari
waa qalin iyo xilqaadkii waa aqoolashii fanka oo qayoodkii doo kasta loo jiidhay waa qumbe malaba oo meel qutoma waa ereyo meel looyahan ka soo jaray oo maquulaha waa mahadhaaan damin waa mulaaxaan ku miiraya murti mid weyn waxa uu ahaa agayaashii fanka soomaaliyeed qof baan ka hadlaynaana waa cabdikariim faarax qaare jiir cabdikariim sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayuu ku dhashay hubiyo tanna waa taariikhdiisa oo kooban maanta waxaa ummadda soomaaliyeed ka baxay mulaxan musiishan abwaan heesaa cabqari faneed cabdikariim faarax qaare jiirey oo ahaa mulaxankii ugu wanaagsanaa afartankii sano ee lasoo dhaafay fanka soomaalida waxau ahaa taariikhyahan waxau ahaa waayojoog waxau ahaa xidig ka mid ah xidigaha fanka soomaaliyeed cabdikariim waxauu si rasmiya fanka ugu soo biiray sanadku markuu ahaa kii markii ugu horreysay waxuu ka shaqeeyey raadiyo muqdisho muddo dheer kadib waxuu u beddeshay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare qaybteeda suugaanta halkaasoo muddo ka shaqaynayey aan kuu riixo wuxuu ku mutaystay inuu noqdo mulaxanka ugu wanaagsan soomaali uguna laxanka badan wasidaa hilaaco waa qureysha weeno wasidaa hilaaco waa qureysha weeno mulaxamaystuhu markii ay taariikhdu ahayd kii ayaa waxa uu jeclaaday ooridiisii oo waagaas isagoo horjeeclaaday kadib ayaa waxuu isku dayey inuu hees u sameeyo kadib waxa uu u tegey abwaankii weynaa abwaankii abwaanada dhakhtarkii jacaylka maxamed cali kaariye kadibna waxa uu u sheegtay jacaylkiisa cumar serbiya oo ka mid ah dadka fanka wax ka qora islamarkaasina ururiya taariikhda fanka soomaaliyeed ayaa iga warramay
labadii hees ee u horeeyey ee uu naxmeeyey hees waxa waxay ahayd sabab kale xamoodin iyo rako oy fanaaniin kala duwan ay qaadeen cabdikariin iftin buu kamid ahaa sidoo kale isaga iyo abwaan xasan sheekh muumin iyo kooxda iyo maaragtay fanaaniin kale kooxda iyo wasaaradda waxbarashada wixii ka dambeeyey dee wuxuu ahaa nin laxano kala duwan saaray beledwooyin baa kamid ah heesuu laxameeyey jacayl dhiigma lagu qoray baa kamid ah shimberiin huma duusha baa kamid ah saxarla silsiladiisii leeyi heesaha u badan isagaa laxameeyey heese kaloo dhoof caashaq baa kamid ah heesuu laxameeyey qasiidooyin nebi amaana buu laxameeyey sidaa intii raacday nebigii uu alifiyey ereyada ninka la yidhaahdo maxamed aadan daxar abwaanka sidoo kale ergadii furqaan oo ah maaragtay nebi amaanka ugu dheer nebi amaanada oo uu alifay maxamed ibraahim warsame xadraawi isagaa laxameeyey waxaa ka qaadaya oo daacada u dambaysa ninka akhrinaya waa isaga
cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguje warbaahinta dalsan muqdisho
gabagabada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraadi dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isa soo gaaran saaxiibayaal markaana dhowsa mareeb haddii aan aadnana waxaa halkaas maalinta beritaa laguda in lagu qabto doorashada golaas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waana afar kursi oo maamulka galmudug ee shaaciyaan guddiga doorashada u qaabilsan waraasaasi waxay geliyeen hob boqol waa hob boqol soddon iyo sideed hob eber eber toddoba hob afartan hob eber konton iyo saddex afartaas kursi ayaana maalinta birita ah lagu dooran doonaa magaalada dhuusamareeb haddii aanu eegno kursiga hob eber eber toddobo waxaa ku loolami doona ama ku tartami doona faarax cabdi iyo maxamed cabdi cali sidoo kale kursiga tirsigiisu yahay hob eber afartan waxaa musharaxiinta ku tartamaya ay geliyihiin cabdulaahi aadan kulane iyo xasan cabdijaame waxaana ugu cadcad inuu kusoo baxo cabdulaahi kulne waa markaasi cabdulaahi aadan kulne oo markaasi kamid ah saraakiisha taliska nisa sidoo kale kursiga sida weyne markaa isha loogu hayo waxaa kamid ah oo biri halkaa lagu dooran doono hob boqol soddon iyo sideed waxaana ku loolamaya cabdiraxmaan cabdishakuur same hogaamiyaha xisbiga wajir iyo naciime xuseen cali waxayna u badan tahay inuu kusoo bixi doono hogaamiyaha xisbiga wajir cabdiraxmaan cabdishakuur same waraastaas ayaana maalinta birta ah lagu dooran doonaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug halkaas oo guddiga doorashooyinka maamulka galmudugna ay maanta shaaciyeen guud ahaana barnaamijka wareega caawa halkaas uu kegaya saaxiibayaal anugu cabdinaasir maxamed maxmuud barnaamijka idinla socodsiinaya soona saaray cabdicasiis salaad mire ayaa farsameynayay barnaamijkan hegeysanta ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo